sabuuraddii toddobaad rabbiyow ilaahayow adigaan isku kaa halleeya haddaba iga badbaadi kuwa i eryanaya oo dhan oo iga samata bixi waaba intaasoo ay naftayda sida libaax oo kale u kala dildilaaciyaane oo ay ikala jeexjeexaan intii aanay jirin cid iga samata bixisaa rabbiyow ilaahayow haddii aan waxaan sameeyey haddii xumaanu gacmahayga ku jirto haddii aan shar ugu abaalguday mid ilo nabad ah haa oo waxaan samata bixiyey kii sababla'aan cadowga iigu ahaa dee markaas cadowgu naftayda ha eryado oo ha qabsado oo isagu ha igu tunto oo sharaftaydan ciidda ha ku rido seelaah rabbiyow caradaada la kac oo ku kac dhirifka cadaawayaashayda aniga daraadday u sara joogso waayo waxaad amartay xukun oo dadyowga ururadoodu ha ku hareereeyeen oo adna iyaga xagga sare uga noqo rabbigu dadyowga buu u garsooraa rabbiyow ixakun siday xaqnimadaydu tahay iyo siday daacadnimadayda igu jirtaa tahay kuwa shar kale sharkoodu ha dhammaado laakiinse xoogee kuwa xaqa ah waayo ilaah xaqa ahu wuxuu imtixaamaa qalbiga iyo uurka gaashaankaygu wuxuu la jiraa ilaaha badbaadiya kuwa qalbigooda quman yahay ilaah waa xaakin xaq ah oo waa ilaah maalin kasta dhirifsan haddii aan laga noqon isagu seeftiisuu afaysan doonaa qaansadiisana wuu xootay oo wuu diyaarsaday oo weliba wuxuu diyaarsaday alaabtii dhimashada oo fallaadhiisana wuxuu ka dhigtaa kuwo ololaya bal eega ninku wuxuu la dhibtoodaa xumaan oo wuxuu wallacay balaayo oo wuxuu dhalay been booraan buu sameeyey oo uu qoday oo wuxuu ku dhacay boohoshii uu isagu sameeyey balaayadiisu waxay dib ugu noqonaysaa madaxiisa oo dulmigiisuna dhaladiisuu ku soo degayaa rabbiga waan ugu mahadnaqayaa sida ay xaqnimadiisu tahay oo waxaan u ammaanayaa magaca rabbiga ah ilaaha ugu sarreeya